بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله عن أبي مسعود وحديث كسديدات أبو مسعود waxaa laga wariyey cqبة بن cمr الأنصاarي magaciisa saasaa la yihahdaa أbu mascuudna waa kunyadiisa عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبgu wuxuu ka wariyay أbu mascuud qaala نبgu inuu yidhi إذا أنفق الرaجuل ninku haduu bixiyo calىa أhlihi reerkiisa haduu ku bixiyo نafaqatan ayaa loo soo qadaraa idaa anfaqa arajulu ninku hadduu bixiyo calaa ahlihi reerkiisa nafaqatan hadduu xoolo ku bixiyo reerkiisa hadduu biil siiyo nafaqadaasoo yaxtasibuhaa uu rabo ayada inuu ajir ka helo fa huwa bixintii uu bixiyey lahu asaga sadaqatun sadaq uu yahay fa huwadaas marka waxaa u celinaya bixintii oo ah infaaqa fa huwa infaaqaas bixintaas lahu rajulka wuxuu yahay sadaqatun sadaqo nabiga sala allahu calayh wacaala wasalam xadiiskan wuxuu ku sheegaa qofka dadka uu biil ah oo waalidka iyo caruurta iyo xaaska biilitaankaas iyo xoolaha uu siina hadduu niyeysto oo uu rabo inuu ajir ka helo in ajir looga qoraa laakiin waxaa meesha ku jirta yaxtasibuhaa inuu niyeysto waxaana soo marnay xadiiskii cumar radi allaahu canhu inama alacmaalu binniyaat wainama likulli imri'in maa nawaa albukhaari alimaamu albukhaari qaala wuxuu yidhi mararka qaarkood waxaa dhacda saxiixu limaami albukhaari axaadiista sanad la-aan inuu wariyo sida qaalibka axaadiista sanad uu ku wariyaa sida aan soo sheegnay marmar laakiin waxaa dhacday inuu yidhaahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kada rasuulka ilaahi saasuu yidhi ama qaala abuu bakrin kada ama qaala abuu hurayrata can inabiy sala allah alay slam abuu hureyra nabiga wuxuu ka wariyay sidaas isagoo sanad aan sheegin haddii sidaasi ay dhacdo xadiiskaas alimaamu albukhaari sanad la-aanta uu wariyey ama saxaabiga keliya uu sheegay ama taabiciga iyo saxaabiga uu ka sheegay waxaa la yidhaahdaa mucallaq magacaasuu leeyahay rawaahu lbukhaariyu keliya lama dhaho marka bukhaari baa wariyey laguma gaabsado rawaahu lbukhaariyu waxaa lagu gaabsadaa markii uu sanadka xadiis ku wariyo laakiin hadduu yidhahdo qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam kada waxaa la yidhahdaa rawaahu lbukhaariyu tacliiqan ama rawaahu lbukhaariyu mucallaqan xadiis laalaada waaye marka oo dhulka aan soo gaarin ilaan sanadku wuxuu isku xiraa alimaamu albukhaari iyo nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam ayuu isku xiraa xadiiskii marka nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam iyo alimaamu albukhaari isku xiraaya hadduu sanad la-aan yahay waa xadiis laalaada mucallaq baa la yidhaahdaa ama rawaahu lbukhaariyu tacliiqan kana ka mid a marka alimaamu albukhaari baa wuxuu leeyahay qaala nabiyu sala allahu calayhi wala slam nabiga wuxuu yidhi man qofkii yurid illaahu bihi ilaahay asaga uu la doono khayran khayr yufaqihhu asaga wuxuu fahamsiiyaa fi diini diinka ayuu fahamsiiyaa qofkii ilaahay khayr la doono ilaahay diinkuu fahamsiiyaa oo macnaheedu yahay qofkii diinka la fahamsiiyo qofkaas ilaahay khayr baa la doonay sidaas cagsigeeda qofkii aan diinka la fahansiin ilaahay khayr lama doonin wuxuu doono ha haysto oo adduunyo ah laakiin ilaahay qofuu khayr la doonay ma aha haddaanba diinka la fahamsiin wa inamaa in kale maahay alcilmu cilmigu bitacallum waa barasho waxaa kale oo nabigu sala allahu calayh waala wasalam uu noo sheegaa cilmiga qofka u soo xasilaa wuxuu ugu soo xasilaa barasho ee cilmi iskaga soo kaadega sida waxyiga ma jiro cilmigu wuxuu ku yimaadaa barasho qofku inuu waqti siiyo cilmiga barashadiisa oo uu ku dadaalo markaas kadib baa cilmi ugu soo xasili karaa laakiin haddii qofku uusan waxba uusan siinin waqtigiisa ka mid a cilmi usoo xasili maayo albukhaariyu qaala wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabigu wuxuu yidhi kanna waa sidii horeo kale waa xadiis mucallaq ah qaala الnabiyu salى اllahu عalayh wali slm nebigu wuxuu yidhi waman salaka طariiqan qofkii mara jid yadlubu bihi jidkaas maritaankiisa soo ku raadinaa cilman cilmi cilmiga ku soo aroora kitaabka iyo sunnadana waxaan dhahnay waa cilmu shariica waa kitaabka iyo sunnada iyo wixii la xiriira laakiin cilmigan adduunyada ammaanitaankiisa kitaabka iyo sunnada kuma soo aroorin waman salaka طariiqan qofkii mara jid yadlubu bihi asagoo ku raadina kaas cilman cilmi sahala allaahu lahu ilaahay asaga wuxuu u sahlaa طariiqan wado ila ljannati jannada uu ku tago wadadii jannada uu ku tegi lahaabaa ilaahay u fududeeyaa wadadaas jannada uu ku tegaana wuxuu uga soo xasilaa cilmigan barashadiisa xadiiskan arbiciinka waa ku soo marnay xadiiska abu hurayra waa soo marnay alimaamu muslim baa wariyey laakiin bukhaari mausan warin tacliiqan uu laakiin ku wariyey can mucaawiyata mucaawiya waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nabigaan maqlay yaquulu oo dhaha waa xadiiska kow iyo tobnaad man yurid illaahu bihi khayran qofkii ilaahay asaga khayr la doono yufaqihu fi ddiin ilaahay diinku fahamsiiya waa xadiiskii isagoo mucallaqa hadda aan soo marnay isagoo sanadkiisa wato ayuu markaan wariyey waxaadna ka fahmaya can mucaawiya mar hadduu yidhi sanadkiisuu ku wariyay alimaamu albukhaari man yurid illaahu bihi khayran qofkii ilaahay asaga khayr la doono yufaqihu fi ddiini qofkaas ilaahay diinka wuu fahamsiiyaa wa innamaa in kale maahe ana anigu qaasimun qaybiye ayaan ahay waxaan idiin qaybinaa waxyiga iyo diinka la iisoo dhiibay baan idiin qaybinaa wainamaa ana qaasimun wax kale maahay anigu waa qaybi waa idinkala gaarsiina saasuu la jeedaa risaalada la ii soo dhiibay dhammaantiin waa idinkala gaarsiina wallaahu ilaahi baa yucطii bixiya wallaahu yucطii macnaheedu waa maxay nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam wuxuu leeyahay aniga waxyigii la ii soo dhiibay oo kitaabka iyo sunnada ahaa dhammaantiin waa idinkala gaarsiina laakiin fahamka dadku uu ku kala badiyo waa hibe ilaahay uu bixiyo waa fadlun min allah ilaah baa qof dadka qaarkood u badinaa qaar dhexdhexaadaa looga dhigaa qaar wuu hooseeyaa waa fadlun min allah ilaah baa marka bixiye anigu ma bixiyo ula jeedaa wallaahu yucطi ilaahay baa bixiye fahamka walan tazaala ka zuuli mayso haadihi اlummatu ummaddaani qaa'imatan inay ku taagan tahay calaa amri illaahi amarka ilaahay diinka ilaahay inay ku toosan tahay ummaddaani ka zuuli mayso laa yaduruhum oo uusan dhibaynin ayaga man khaalafahum qofkii khilaafa oo ka hor yimaada xataa ya'tiya amrullah ilaa amarka ilaahay uu yimaado nebigu wuxuu noogu bishaaraynaa sala allahu calayh waali wasalam diinkan ummadda oo dhan inuusan ka wada tegaynin ee qayb ummadda ka mida inay diinka uun haysane xataa haddii dadka badankoodu ay ka tagaan ilaa qiyaami saaca ilaa saacadda qiyaame ay ka istaagi oo dunidan ay kasoo gabagaboobe ummaddan muxamadiyada ah dad unbaa diinka u hayn doona walan tazaala ka zuuli mayso haadihi lummatu ummaddaani qaa'imatan inay ku taagan tahay calaa amri illaahi amarka ilaahay oo diinka ilaahay sharciga ilaahay laga wado amarka hadda waxaa loola jeedaa sharciga ilaahay inay ku toosan tahay ka zuuli mayso laa yaduruhum uusan dhibaynin man khaalafahum ciddii khilaafta xataa ya'tiya amrullah ilaa amarka ilaahay uu yimaado oo ula jeedo ilaa saacadda qiyaame ay timaado can asmaa xadiiska labiyo tobnaad can asmaa asmaa bintu abi bakrin abu bakrin sidiiq ayaa dhalay caaisha ayay la dhalatay anna anabiya sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam nebiga waxay ka wariday xamida allaha ilaahay buu ammaanay wuu mahadiyey wa ahnaa calayhi cala allah ilaahay buu ammaanay nebigu allah buu ku mahadiyey waana ammaanay xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa ahnaa calayhi ilaahay buu ammaanay uma qaala nebigu wuxuu yidhi kadib maa min shayin shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriituhu mid la tusiyey waxaan hadda ka hor la i tusin ma jiraan ilaa haddayba jiraan ra'aytuhu shaygaas waan arkay fii maqaamii meeshaydaan aan taaganahan ku arkay xadiiskan hadda uu iska soo gaabiyey laakiin khudbadaa nebigu sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam wuxuu akhriyey markii qoraxdu ay madoobaatay nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam noloshiisana qoraxdu hal maray madoobaatay waxaa isku soo aaday qorax madoobaadkaas iyo maalintii wiilkiisa uu dhintay ibraahiim ahaa qayb dadka ka mid aha marka waxay yidhaahdeen qoraxdu waxay u madoobaatay wiilkii nabiga dhimashadiisa darteed nabigu marka waa khudbeeyey khudbadii uu akhriyey qayb ka mid ah ayaa xadiiskan ku jirta waxyaabihii kale uu sheegay waxaa ka mid ah inuu yidhi إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته qoraxda iyo dayxu waa laba aayadood oo aayadaha ilaahay ka mid ah waxay tusinayeen jiritaanka ilaahay qof dhalashadiisa iyo qof dhimashadiisa uma madoobaadaan laa yankasifaani limowti axadin walaa lixayaatihi raggii marka kusuufka wariyey waxaa ka mid ah asmaa nabiga sala allahu calayhi waala wasalam laba ragca ayuu tukaday oo uu afar ragca ku dhex tukaday asmaa waxay leedahay markii uu dhammeeyey ayuu khudbadan marka akhriyey wuxuu yidhi hadda maa min shay-in shay ma jiro lam akun aanan ahayn uriituhu in la itusiyey wax aan la itusin jirin ma jiraan ilaa haddayba jiraan ra'aytuhu shaygaas waan arkay fii maqaami meeshaydan aan taaganaan ku arkay xataa aljannata wannaar xitaa jannadii iyo naartii waa la itusay meeshaas uu taagnaa oo mimbarka korkiisa ah ayaa nebiga sala allahu calayhi waala wasalam jannadii iyo naartii laga tusay fa uuxiya ilaya waxaa la ii waxyooday annakum adinku tuftanuuna in la idinku fidnayn doono fii qubuurikum qubuurtiinna dhexdeeda qabriga dhexdiina in laydinku fidnayn doono laydinku imtixaami doonaa la ii waxyooday fitnadu waa imtixaan xadiiskan marka wuxuu muujinaa qabriga inay jirto fidno fidnadaas kadibna cadaab uu jiro ama ay jirto qofka in qabriga loo waasiciyo naxariis ilaahay inuu helo jannada in daaqad looga furo waxayna ku xihan tahay qofka waafajinta ilaahay uu waafajiyo intuu adduunyada uu joogay qofkii la waafajiyey khayrka iyo iimaanka iyo acmaasha saalixa ah jannada dhexdeeda waa loogu raaxaynaa qofkii adduunyada dhexdeeda intuu joogay noloshiisa ku cayaareen qabriga dhexdiisa fidna ku haysata haddaba dadka muslimiinta ah waxay rumaysan yihiin qubuurta dhexdeeda inay fidnadaasi ay jirto laba malay qofka inay u imaaneen inay su-aalo weydiineen su-aalahaas qofkii ilaahay uu ku sugana imtixaankaas inuu ku baasaa qofkii su-aalahaas haleeli waayaan qabriga dhexdiisa in cadaabka uga bilaabana intaan la gaarin cadaabkii dambe ee aakhiro cadaab waxaa jira marka cadaab albarzakh la yidhahdo waa cadaabu lqabri qabriga dhexdiisa qofka in lagu cadaab intaan kii weynaayo qiyaamaha aan la gaarin xadiiskaana kaasuu ka hadlaa qur-aanka meelo waxaa jirta ilaahay uu ku tilmaamay arrinkaas meelaha uu ku tilmaamay waxaa ka mid ah annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya annaaru yucraduuna calayha quduwan wacashiya wayowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawn ashadda alcadaab ilaahay wuxuu ka sheekaynaa fircawn iyo dadkiisii dadkii raacay annaaru yucraduuna calayha naar baa loo soo bandhiga ilaahay leey quduwan wacashiyan subaxdii galabtii waa xaggee marka qabriga dhexdiisa inay tahay waxaa laga fahmaa meesha dambe oo ilaahay uu leeyahay wayowma taquumu saaca adkhiluu aala fircawn ashadda alcadaab saacadda qiyaame maalin ka istaagto waxaa leeyahay fircawn iyo inta la socota cadaab daran ha la geliyo saasaa la dhihi doonaa qiyaamaha haddii qiyaamaha saas la dhihi doono meesha naarta loogu soo bandhigaya marka waa qabriga qabriga dhexdiisa lagu cadaaba saas ilahay noo tilmaama xadiiskaana sidaasuu tilmaama fa uuxiya ilaya aniga waxaa la ii waxyooday annakum adinka tuftanuuna fii qubuurikum qubuurtiina dhexdeeda in laydinku fidnoon doono dadka muslimiinta ah ayaa qabriga dhexdiisa lagu fidnay doonaa mila waxaa usoo qadaraya marka fitnatan ayaa loo soo qadaraa tuftanuuna waa laydin fidnayn doonaa fii qubuurikum qubuurtiina laydinku dhex fidnayn doonaa waa laydinku dhex imtixaami doonaa fitnatan imtixaan fitnadaas oo midla la mid ah ow qariiban ama ka agdhow laa adrii ma aqaano aya daalika labadaas labadaas eray midkee ayay qaalat asmaau asmaa tiriye fitnatan fitno midla oo la mid ah aw qariiban ama ka agdhow min fitnati lmasiixi dajaal masiixu dajaalka fitnadiisa wuxuu leeyay nabigu sala allahu calayhi waala wasalam qabriga dhexdiisa ayaa la ydinku imtixaami doonaa imtixaan la mid ah ama ka agdhow imtixaanka masiixu dajaalka xadiiska asmaa raawigii ka warinayey shaksigii ka warinayay ayaa wuxuu leeyahay asmaa labada eray midkay isticmaashay ma aqaano ma waxay tidhi midla fitnati masiixi dajaal miyay tidhi mase waxay tidhi qariiban min fitnati masiixi dajaal ma midla isticmaasha mase qariiban fitno la mid ah masiixu dajaalka miyay tidhi mase masiixu dajaalka fitnadiisa midka ag dhow labada midkay tidhi ma aqaano u leeyahy lakiin labadaas mid ka mid ay isticmaasheen midkii uu yahaba masiixu dajaalka waa shaksi ummaddan lagu imtixaami doono wuxuuna ka mid yahay saacadda qiyaame calaamadaha lagu yaqaano calaamaadkeeda waaweyn mid ka mid ah saacadda qiyaame calaamaday leedahay calaamaatu saaca asuqraa kuwa yaryar waa kuwii aan kusoo marnay xadiiskii jibriil iyo kuwo waaweyn kuwa waaweyn waxaa ka mid ah masiixu dajaal inuu soo baxo qoraxdu meesha ay u dhacdo inay ka soo baxdo yajuuj iyo maajuuj inay yimaadaan nabiyulaahi ciise inuu soo dego waxaasoo dhan waxay ka mid yihiin saacadda qiyaame calaamadaheeda waaweyn waaweynna waxaa loola jeedaa haddii kuwaasi ay dhacaan saacadda qiyaame waa ku xigtaa iyadoo marka waqti waqti uma dhexeeyo isla markii saacadda qiyaame waa kusii xigtaa masiixu dajaalka marka waa shaksi ilaahnimuu sheegan doonaa ilaahnimadiisa waxyaabo uu leeyahay waxyaabo uu leeyahay daliil bay u yihiin ayuuna la imaanaa waxyaabaha uu la imaanana waxaa ka mid ah janno iyo naar waxa uu jannada ku sheegaana waa naar waxa uu naarta ku sheegaana waa janno imtixaankiisa waxaa ka mid ah qofku intuu dilu haddana soo noolayna qofku intuu kala gooyo oo laba cad u kala gooyo ayuu wuxuu leeyay qum istaag markaasu qofkii soo istaaga ummadda lagu imtixaama in yaroo ilaahay u naxariistay ma ahane dadku waa iska daba shubaayaan ilaahan idin ah ayuu leeyahay reer meel degan uu imaanaa ama dad meel degan uu imaanaa markaasuu wuxuu leeyay ma i rumaynaysin inaa ilaahiina aan ahay hadday dhahaan war masiixu dajaalaad tahay kaafiraad tahay ku rumayn mayn hadday dhahaanna abaaraa ku dhace xoolihii caano male cirkii roobka imaamaayo dhulkii geeda soo bixi maayo qoladii asaga raacda oo rumaydana barwaaqo iyo doog iyo roob afartan maalmood ayuu dunidan joogi doonaa laakiin afartankaas maalmood maalinta ugu horeyda sanaday la mid tahay maalinta ku xigtaana bilay la mid tahay maalinta ku xigtaana usbuucay la mid tahay soddon iyo toddobada maalmood oo kalena maalmaheen caadiga ay la mid yihiin adduunkao dhan markuu isu wada mari doonaa meel uusan cagta saarin lama arko marka laga reebo maka iyo madiina labadaasa ilaah ka badbaadina laakiin inta kale adduunyada cagtu wada marina marka dambena nabiyulaahi ciise ayaa dili doona masiixu dajaalka nabigu sal allahu calayh waala wasalam wuxuu markana yidhi haddii masiixu dajaal aad aragtaan suuratulkahfi tobanka aayadooda u horeeya riwaayadaha qaarna waxay sheegayaan tobanka aayadooda u dambeeya ha la akhriyo waxaa kaloo nabigu sal allahu calayh waala wasalam nagu baraarujiyey mar kasta oo salaad aan tukanayno markii tashahudka lala yimaado oo nabiga sal allahu calayh waala wasalam lagu saliyo in ilaahay laga magangalo afar shay afarta shay waxaa ka mid ah masiixu dajaal اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال دعاء سن الآخرية وأمر نبي كمي صلى الله عليه وسلم أو أمر إلهي إنا كم قلنا شرتيسا يقال نينك وحال ليه في النذي مركواتنا قفكي قبرك لو نحي امتحان ما يواكنا يقال نينك وحال ليه ما علمك aqoontaadu maxay tahay bihaada arajuli ninkan aqoonta aada u leedahay maxay tahay ninka la sheegaana waa nabiga sala allahu calayhi waala aali wasalam waxaa leeyahay ninkan ma taqaanaa inta nabiga la tuso sala allahu calayhi waali wasalam fa ama almu'minu qofka mu'minka ah miya aw ilmuuqinu ninkii yaqiinsanaa oo diinkan yaqiin uu ka ahaa miya oo hubay diinkan saxnimadiisa laa adrii ma aqaano biayihimaa labadooda midkeebay qaalat asmaa asmaa tiriya ninkii raawiga ahaa oo asmaa xadiiska warinaya wuxuu leeyahay asmaa ma waxay tihi faama almu'minu mase waxay tihi faama almuuqinu midkay tihi ma aqaanee labadaas mid unbay isticmaashaye qofka mu'minka ah ama qofka muuqinka ah فيقول wuxuu leeyahay huwa rajulkaani muxamadu waa muxamed salى اllahu عalayh وعalى wslam rasuulu اllahi waa rasuulki ilaahay ilaahay baa soo diray jaanaa wuxuu noola yimid bilbayinaati aayado cadcad iyo walhuda hanuun buu noola yimid faajabnaa waan ajiibnay waa u dhiga nuglaanay watabacnaa waana raacnay faajabnaahu watabacnaahu saasay ahayd laakiin hadaas waa laiska gooyey lilcilmi faajabnaahu waan ajiibnay asaga watabacnaahu waana raacnay huwa isagu muxamedun waa muxamed alaaan saddex mar buu ku celinaa markaas fa yuqaalu ninkaas waxaa la leeyahay nam iska seexo nawman hurdo saalixan fiican nawman aa usoo qadaraya marka nam iska seexo nawman hurdo saalixan fiican si tartiiba isaga hurd qad calimnaa waan ogaanay in kunta innahu shaaniya xaale kunta inaad ahayd la muuqinan bihi asaga mid yaqiinsan nebinimadiisa iyo risaaladiisa inaad yaqiinsaneed oo ay hubaal kaa ahayd waan ogaanaye iska seexan le qofkaas imtixaanu ku baasay meeshaasu iska seexanaa ilaa laga gaaro maalinta qiyaame wuxuu ku jiraa marka qoladii ilaahay uu yidhi yuhabbit yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabit fi lxayaati اdunya wa fi laakhira wa fi laakhira waa meeshaan marka qabriga dhexdiisa loola jeedaa qofkii ilaahay wuxuu ku sugi doonaa qowlka haabitka ah qowlka haabitka oo loola jeedo inuu nebiga sala اllahu calayhi wacala wslam risaaladiisa iyo nebinimadiisa inuu aqoonsado diinkii islaamka inuu diin ahaan u aqoonsan yahay allahna rabbinimo inuu aqoonsan yahay qofkii ilaahay adduunyada uu ku sugay ayaa markuu dhimanaana lagu sugaa qabriga dhexdiisana lagu sugaa wa ama almunaafiqu munaafiqa miya aw ilmurtaabu ama ninkii diinkan ka shakisnaa miya laa adrii ma ogi anugu aya daalika labadaas midkeebay qaalat asmaau asmaa tiri kalama aqaanee fayaquulu wuxuu leeyahay laa adri anigu ma aqaano laa adri anigu ma aqaano samictu nnaasa dadka ayaan maqlay yaquuluuna shay-an ayagoo wax sheegaa faqultuhu aniguna waan idhi dadka wax sheegsheegahaan maqlay aniguna waa iska idhi laakiin ma aqaano ninkan saasuu dhahaa waa la cadaaba qabriga dhexdiisa lagu cadaaba ilaah naga badbaadiyo xadiiska saddex-iyo tobnaad can abi hurayrata annahu qaala wuxuu yidhi qultu waxaa idhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaani og bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaama maalinta qiyaame shafaacadaada yaa ku liibaan ku liibaana rasuulka ilaahayow nabiga sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam wuu shafeeci doonaa maalinta qiyaame shafaacadihiisuna way badan yihiin waxaana ugu weyn shafaacada nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam uu makhluuqa oo dhan u shafeeci doono marka bannaanka la isugu keeno qoraxda loo soo dhoweeyo oo ay raadsadaan cid ilaahay uga ergeyda si dadka loo kala saaro qofkii jannada aadi lahaana jannada uu aado qofkii naarta aadi lahaana uu naarta aado ambiyadoo dhan waa ka cudur daaranayaan nabiga sala allahu calayhi wacalaa wasalam ayaa marka ilaahay uga shafeeca in dadkan la kala saaro la kala xukmiyo shafaacado kale ayuu nabigu leeyay sala allahu calayhi wacala wasalam dhammaantoodna shafaacadahaas waxaa helaa qofka ilaahay uu raalli ka yahay asagana uu idmo inuu shafeeco qofkaasaa heli doona man ascadu nnaasi dadka yaa ugu liibaani og bishafaacatika shafaacadaada yowma alqiyaama qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi laqad danantu waxaan ogaaday oo aan hubay yaa abaa hurayra abuu hurayrow danniga hadda waxaa loola jeedaa yaqiin waxaan hubay abuu hurayrow allaa yas'alunii can haada alxadiidi xadiiskan inuusan i weydii doonin axadun qof awalu minka adiga kaa horeeya qof adiga kaa horeeya inuusan su-aashan i weydii doonin waa ogaay maxaa dhacay limaa ra'aytu waxaan arkay darteed oo min xirsika ku dadaalitaankaaga cala alxadiidi xadiiskaa ku dadaale abuu hureyre sanadkii toddobaad uu soo islaamay khaybar uu ku soo islaamay nabiga sala allahu calayhi wacala wasalam saddex sano iyo jajab uu la joogay wuxuuna noqday saxaabiga ugu axaadiista badan nin saxaabiga u ka xadiis badan waxaa iga waxaa jira yuu yidhi cabdullaahi bni camr bn alcaas cabdullaahi bn camr ibn caasna masaruu degey masarna waagaas cilmi badan looma doono jirin saas daraaddeed axaadiistiisii in badan oo ka mid ah meeshaasii ku baabaaday sidoo kale dadku xooga ah cabdillaahi bn camr ibn caas waxay uga gaabsadeen nin wuxuu ahaa kitaabka towrada wax ka yaqaana marka waxay is idhaahdeen axaadiistii nabiga ah iyo towreed cilmigii uu ka soo qaaday ama wax isku dardaraa oo uu kala saari waayaa abu hureyre marku wuxuu leeyahay nin saxaabi ah oo iga xadiis badan cabdillaahi bni camr ibn caasa ka jiray uu leeyahay cabdillahi bni camr ibn caasna waxaan dhahnay axaadiistiisii masaray ku luntay wuxuu noqday marka abu hureyra saxaabada nabiga ninka ugu axaadiista badan uu noqday aad uu marka ugu dadaali jiray xadiiska maalin maalmaha ka mida nabigu u yimi sala allahu calayhi waali slam wuxuu rasuulku ilaahi axaadiis badanaan kaa maqlaa qaar ka mida waa iga kala lumaan nabigu marka wuxuu yihi faraqa hoorso faraqiyaan hoorsaday uu yihi waxbuu nabigu ugu shubay wuxuu yihi faraqaaga isku cesho aysan kaa baxsan isku ceshoday uu yihi maalinkaas kadib wuxuu yihi xadiis maana halmaamin saasuu marka wuxuu noqday xaafid saxaaba saxaabada xaafidkoodii lima ra'aytu waxaan arkay darteeda min xirsiga ku dadaalitaanka cala xadiida ku dadaasho ascadu nnaasi dadka waxaa ugu liibaani og bishafaacatii shafaacadeeda yowma alqiyaama man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah muxamadu rasuulullahna waa la socotaa mar haddii laa ilaaha ila allah loo sheego muxamedu rasuulullahna waa la socotaa qofkii laa ilaaha ila allah muxamedu rasuulullah yidhaahda khaalisan min qalbihi oo qalbigiisana khaalis ay ka tahay qalbigiisa ay ka soo go'day ow nafsi ama naftiisa ay ka soo go'day wax kaloo dan ahna aan ka lahayn qofkaas shafaacadeyduu heli doonaa maalinta qiyaama can cabdillaahi bni camri bni alcaas qaala wuxuu ihi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam rasuulka ilaahi baan maqlay yaquul oo dhaha waa xadiiska afariyo tobnaad ina allaha ilaahay laa yaqbidu alcilma cilmiga ma qibdoodo intizaacan soo siibitaan yantasicuhu ilaahay uu ka siiba min alcibaadi addoommada cilmiga ilaahay kuma qibloodo dadka qalbigooda inuu ilaahay ka soo bixiyo oo uu ka soo saaro cilmigu saas lagu qibloon maayo ina allaha ilaahay laa yaqbidu alcilma cilmiga ma qibdoonaayo intizaacan soo siibitaan yantasicuhu ilaahay uu ka soo siibo cilmigii min alcibaadi addoommada walaakin hase ahaata yaqbidu alcilma cilmiga ilaahay waa qibdoonaa biqabdi alculamaa'i culummada qiblooshadooda ayaa cilmiga lagu qibdoonaa oo macnaheedu uu yahay cilmigu wuxuu ku baabi'i doonaa culummada dhimashadooda laakiin culummada qalbigooda inta laga saaro cilmigu saas ku baabooma dhici doonto laakiin culummada dhiman doonta culummadu markay dhintaanna cilmigii saasuu ku baabi'i doonaa ilaa marka ugu dambaysa qur-aanka la rafciyo oo ilaahay xaggiisa loo rafciyo xataa idaa lam yubqi marka ilaahay uusan soo reebin adduunyada uusan ku soo reebin caaliman nin caalim ah caalim adduunyada markuusan ku soo harin ittakhada annaasu dadku waxay samaysanayaan ru'uusan dad madax ah oo horjoogayaal ah juhaalan oo aqoon aan diinta u lahayn ayay samaysanayaan madaxay samaysanayaan diintan waxba ka aqoon fa su-iluu waxbaa la weydiinaa ilaan waa dad madaxahe masaa'il cilmiyaha la weydiinaa fa su-iluu waxbaa la weydiinaa faaftow way jawaabayaan bikayri cilmin aqoon la-aan ayay ku jawaabayaan ayagoo wax aqoon aan u lahayn ayay jawaab bixinayaan su-aashii la weydiiyeyay ka jawaabayaan fadalluu ayagii waa lumayaan oo waxay ku lumayaan waxaysan aqoon u lahaynay ka hadleen waa lumitaan wa adalluu ummadda kalena waa luminayaan oo waxay ku luminayaan waxaan sax ahayn ay u sheegayaan wadadii waddadii ka leexinayaan waddadii xaqa ahayd intay ka bayriyaan ayay waddadii jahanamo ku toosinayaan dadkaas ruuusa ru'uusta oo juhaasha ah haddaba dadka haddii waxa horjoogayaasha u ah aysan culummo noqon horjoogayaal waa imaanayaan dadku haddaysan culummo aysan ku taxnayn oo diinka aysan ka qaadanaynin ilaahay cilmiga uu baray oo wanaagga iyo waraca lagu yaqaano dadkaas haddii aysan ku taxnayn dad booskooda buuxiya la weymaayo oo aqoon aan lahayn dadkaasi waxay rabaan ay sheegayaan hawadooday ka hadlayaan ayaguna waa lumayaan ummaddiina waa luminayaan ayaguna waa baaba'ayaan ummaddana waa baabi'inayaan xadiidka shan iyo tobnaad can caaishata zawji الnabiy salى اllahu alayh wala ali wasalam caaisho waxaa laga wariyey xaaska nebiga ahayd kaanat waxay ahayd caaisho laa tasmacu inaysan maqlin shay-an shay laa tacrifuhu aysan oqonin waxaysan garanayn ma maqli jirin oo nabiga kama maqli jirin salى اllahu alayh wala wasalam ilaa haddayba maqasho raajacat fiihi su-aal bay ka keeni jirto way ku lalaaba jirtay nabiga sala allahu alay wasalam oo waxay dhihi jirtay maxaa laga wadaa cadadeedaa saas raajacat fiihi fii dalika shay shaygaas waa la laaba jirta waxay dhihi jirtay maxaa laga wadaa su-aal bay ka keeni jirtay xataa tacrifahu ilaa ay fahamto ay aqooto wa ana anabiya sala allahu alayh waalaa wasalam sidoo kale caaisho waxaa laga wariyay nabiga qaala inuu yidhi man xuusiba qofkii la xisaabiyo cudiba qofkaas waa la cadaaba qofkii ilaahay uu xisaabiyo qofkaas waa qof in la cadaabo loogu talagalay naartaa loo wadaa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faqultu waxaan idhi awalaysa yaquulu allahu tacaala oo arrinku miye miyuusan ahayn awalaysa shanu shanigu miyuusan ahayn yaquulu allahu tacaala ilaahay inuu leeyahay fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira ilahay soo saas ma dhihin ilaahay wuxuu ka sheekaynaa dad ahlu janno ah dadka ahlu jannaha ilaahay wuxuu ku tilmaamay in la xisaabin doono xisaab sahlan oo fudud wuxuu sheegay marka dadkii ahlu jannaha in ilaahay uu xisaabin doono nebiguna wuxuu leey qofkii la xisaabiyo qofkaasi waa ahlu naar see isu qabanayaan fasawfa mar dambe ayaa yuxaasabu la xisaabin doonaa xisaaban xisaabin yasiiran oo fudud qaalat waxay tidhi faqaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi waala wasalam innamaa daaliki kaafta waa hoos dhigan tahay ah annaga waa noo kor dhiganta lakiin waxaa sax ah innamaa daaliki kaasi caaishoy daalika waxay ka kooban tahay ismu ishaaro iyo laamlaamulbucdi la yidhaahdo iyo kaaf la yihahdo kaafu lkhitaab kaaftaas qofka aada wax u tilmaamee sida uu yahay ku xihan tahay soomaalidu ereyo wax lagu tilmaamo way leedahay laakiin qofka wax loo tilmaamaa ereyo aan ku cabirno ma lihin kaas iyo taas iyo kan iyo tan iyo kuwaas waa eryadii oo ishaarada loo isticmaalay laakiin carabtu haddana waxay leedahay qofka aad wax u tilmaameen haddii aada rabto inaad nin aada wax u tilmaamto waxaa leedahay daalika nin yahow kaas wax marka daalika waa mufrad mudakar ah haddii gabar ay tahana waxaa leedahay daaliki gabar yahay kaas laba haday in waxaa wax u tilmaama waxaa leedahay daalikumaa labadiinaano waa labadii qof waa waxu tilmaamaysa moogtahay kaas waxa la tilmaamaana waa nin meel meel xagga jooga haddii niman badan yihiin waxaa leedahay daalikum haddii dumar yihiin waxa wax loo tilmaamaan waxaa leedahay daalikunna fadaalikunna aladii lumtunanii fiih baati qur-aanka ku jirta fadaalikunna aladii lumtunanii fiih markaas waxay la hadlayeen imraatulcasiiz waxay la hadlayeen dumarkii meesha isugu yimid haddaba nabigu sala allahu calayh wala ali wasalam wuxuu wax u tilmaamaa waa caaisho marka waa in la yidhaahdo innamaa daaliki caaishoy midkaas oo ilaahay uu tilmaamay xisaabintaankaas ilaahay uu tilmaamay alcardu waa bandhigid fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiiran waxaa loola jeedaa sida nabigu ku fasiray sala allahu calayh wala alihi wasalam qofka mu'minka ah adduunyada dunuubtii uu ku sameeyey oo ilaahay u soo asturay maalinta qiyaama waa loo soo bandhigi doonaa waxaa la dhihi doonaa maalin heblo saasaa yeeshay dembigaasaa gashay meeshaasaa ku gashay waa loo soo bandhigi doonaa ilaahay wuxuu dhihi doonaa adduunyada markaad joogtana anaa kuu asturay haddana waa kuu dhaafay qofkaas marka xisaabitaankiisu waa in la tuso oo loo soo bandhigo walaakiin hase ahaatee man nuuqisha alxisaaba qofkii xisaabta loo kala dhigdhigo yahlig qofkaas waa halaagsamaa waana midka nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam uu leeyahay man xuusiba cudiba qofkii la xisaabiyo waa la cadaabaa xisaabinta wuxuu la jeedaa xisaabitaanka kala dhigdhigidda ah qofkaas waa qof ahlu naar ah laakiin xisaabinta oo ah bandhigitaanka qofkii arinkiisu saasuu noqday waa qof ahlu janna ah man nuuqisha alxisaaba qofkii xisaabta loo kala dhigdhigo yahlik waa halaagsama xadiiska lix iyo tobnaad can abi muusa abu muusa alashcari waxaa laga wariyay cabdullaahi ibnu qays baa la yidhaahdaa qaala wuxuu yidhi jaa rajulu nin baa yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam nebiguu yimid faqaala wuxuu yidhi ninkaasi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow mal qitaalu muxuu yahay dagaal dagaalka fii sabiila jidka ilaahay lagu dagaalo jidka ilaahay ha lagu dagaalamo maxaa laga wadaa fa ina axadanaa qof annaga naga mid ah yuqaatilu wuxuu u dagaalamaa qadaban caro caro darteed ayuu u dagaalamaa wa yuqaatilu wuxuu u dagaalamaa xamiyatan xamiye ayuu u dagaalamaa oo loola jeedo ama in adeerkiisay gaaladu dileen ama aabbihiisa ay dileen inuu ka aarsaduu rabaa qofaa marka wuxuu u dagaalamaa geesinimo qofaa wuxuu u dagaalamaa inuu adduunyo helo alqitaalu fii sabiili illah ama aljihaadu fii sabiili illah maxaa laga wadaa farafaca nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam rafaca marka faacilkeedu waa nabiga farafaca nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam ilayhi ila arajuli ninkii wuxuu kor ugu ugu qaaday ra-sahu madaxiisa macnuhu wuxuu yahay ninkaani markuu nabigu imaanaya sala allahu calayhi wacala ali wasalam nabigu waa fadhiyey ninkii markaa isagoo taaganuu nabiga su-aashan weydiiyey nabigu marka koru u fiiriyey ilaa inuunu jawaabuu rabaahe farafaca ilayhi ninkii xaggiisa ayuu kor ugu qaaday nabigu ra-sahu madaxiisa qaala ninkii raawiga marka wuxuu yidhi waa abuu muuse qaala abuu muuse wuxuu yidhi wamaa rafaca ilayhi ra-sahu madaxiisa kor uguma uusan qaadin nabigu sala allahu calayhi wacala wasalam ilaa annahu ninka ayaa kaana wuxuu ah qaa'iman mid taagan abuu muuse wuxuu leeyahay sababta nabigu sala allahu calayhi wacala ali wasalam madaxiisa uu kor ugu qaaday oo uu kor ugu fiirshaa waxay ahayd ninka su-aasha weydiinayaa taagnaay qaala abuu muusa wuxuu yidhi wamaa rafaca nabigu kor uguma qaaday ilayhi ninka xaggiisa ra-sahu madaxiisa ilaa annahu rajulka ayaa kaana wuxuu ahaa qaa'iman mid taagan faqaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wacala wasalam man qaatala qofkii dagaalama litakuuna inay ahaato darteed kelimatullaahi kelimada ilaahay oo laga wada diinka ilaahay inuu noqdo hiya alculyaa midda sarraysa qofkii u dagaalama fa huwa fii sabiili illaahi caza wajal qofkaas ayaa jidka ilaahay ku taagan waana wax qof qalbigiisa ku jira lama ogaa karo qofka niyadiisay ku xihan tahay xadiiska toddobiyo tobnaad can cabaad ibni tamiimin cabaad ibni tamiim can camihi adeerkiis wuxuu ka wariyey waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim alansaari annahu asagu adeerkaas cabaad ibnu tamiim baa wuxuu ka warinaya adeerkiis oo cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim ah annahu cabdullaahi ibnu zayd shakaa ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waala slam rasuulka ilaahi wuxuu uga cabtay arrajula nin arrajulu saasaa noo qoran soo maaha waa noogoda annaga laakiin waa inuu kor dhignaado haddii kale waa in la yidhaahdo shukiya ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi waxaa looga cabtay arrajulu maysasle rasuulka ilahi waxaa looga cabtay nin haddii laakiin shaka ay tahay annahu shaka wuxuu uga cabtay ilaa rasuuli illaahi sala allah alay slam rasuulka ilahi wuxuu uga cabtay arrajula waa inay saas u fatixsan tahay nin buu uga cabtay alladii ninkaasoo yukhayalu ilayhi asaga loo malaysiinaa annahu yajidu shay-a inuu wax dareemaa fi salaati salaada dhexdeeda saxaabigan wuxuu leeyahay cabdullaahi ibnu zayd ibni caasim ah rasuulka ilaahay oo mararka qaarkood waxaa dhici karta adigoo salaada ku dhex jira inaad calooshaada wax ka dareento qofkii marka waswasaa ku dhalanaa war salaaddii ma kaa burtay mase kaama burin su-aashaasuu marka nabigu weydiina wuxuu leey salaaddii marka ma naga burtay mise nagama burin wax hubaalana qofkii ma hayo laakiin wuxuu isleeyahay war intaa salaadda aa ku dhex jirtay calooshu waa tii dhaqdhaqaaqaysa ama salaaddii kaa burtay yukhayalu ilayhi asaga waxaa loo malaysiinaa annahu isagu yajidu shay-a shay inuu hela inuu wax dareemaa fi salaati salaada dhexdeeda suu yeelaa faqaala nabigu wuxuu yihi sala allahu calayhi waali slam laa yanfatil yuusan gadoomin aw laa yansarif ama salaada yuusan ka bixin yuusan ka gadoomin yacni salaada yuusan ka salaamo naqsanin xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo neefta codkeeda ilaa uu maqlo ow yajida riixan ama urkeedii uu dareemo hadalkaas oo macnihiisuu yahay qofkaani yaqiin ayuu ku sugnaay wuxuu ogaa inuu weyse qabo yaqiintaas shaki uga zuuli mayso shaki shaki uga bixi maydo yaqiintaasi waxay ku zuuli karta inay yaqiin kale ay timaado yaqiintaas kale oo ah inuu ama urkeedii uu dareemo ama codkeedii uu maqlo laakiin inta ay tahay shaki oo labadaas mid ka mida uusan haynin salaadiisa waa iska sii wadana waa iska sii wadanaa shakigaasna waa iska tuuraa waa waswaas shaydaanka qofka waswaasina xataa yasmaca sawtan ilaa cod uu maqlo yajida riixan ama ur uu dareemo xadiidka marka fuqahadu waxay ka qaateen qaacido la yidhaahdo alyaqiinu laa yuzaalu bishaki yaqiinta shaki laguma zuuliyo yaqiintu waxay ku zuuli kartaa oo meesha uga bixi karta inay yaqiin kale ay timaado xadiiskan waxaa la mid ah xadiiskii sahwiga qofku salaaduu ku jiraa salaad rubaaciyahu tukanaa ma saddex ragcaad tukatay ma afaraa tukatay waa shakiyey wuxuu hubaa inuu saddex tukaday waa hubaa waa yaqiin ayadu laakiin muxuu ku shakisan yahay mid afaraad ma ku dartay mise kuma derin shakigu soo saas maaha waa iska tuura taas saddexduu qabanaa hal ragco kaleu ku daraa ragcadaas markuu ku darana sujuud sahwiuu la imaanaa sujuud sahwigaasi haddii nuqsaan ay jirtana nuqsaantaasi kabee haddii ziyaado ay jirtana ziyaadadaas ayay ayay meesha ka saare can abi qataada xadiiska sideed iyo tobnaad can abi qataada qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi idaa baala axadukum qofkiin hadduu kaadiyo idaa baala hadduu kaadiyo axadukum qofkiin falaa yaakudanna yuusan qabanin dakarahu dakarkiisa xubintiisa taranka yuusan qabanin biyamiinihi midigtiisa yuusan ku qabanin walaa yastanjiya saasaa noo qoran walaa yastanjii ma istijoodo biyamiinihi midigtiisa kuma istijoodo ama walaa yastanji yuusan istijoonin biyamiinihi midigtiisa ku istijoonin walaa yatanafas fi linaa'i weelka dhexdiisana yuusan ku neefsan xadiiskan saddex nahyi baa ku jira oo nabi ku sugnaaday sala allahu calayhi waala slam midka koowaad nabigu wuxuu leeyahy qofka marka uu kaadiyo dakarkiisa yuusan midigta ku qabanin maya waa inuu bidixda uu ku qabto marka uu rabo inuu dhaqo laakiin midigtiisa inuu taabsiya lama rabo ila nabiga sala allahu calayh waala salam hadigiisa waxaa ka mid ahaa bidixdana waxyaabaha xuxunka o dhan in lagu zuuliyo midigtana waxyaabaha wanaagsan in loo isticmaalo kaasi waa midka koobaad kan labaad walaa yastanji biyamiini hadduu rabo inuu istijoodana midigta yuusan ku istijoonin waa inuu bidixda ku istijoodo wuxuu ku istijoona hadday doonaan yaysan biyo ahaanin hadduu doono wuxuu isticmaala dhagxaan ha ahaadeen laakiin midigta yuusan ku istijoonin bidixdiisa ku istijoodo ilaan midigta waxyaabaha wanwanaagsana loo isticmaalaa midka saddexaad walaa yatanafas fil inaa'i weelka dhexdiisa yuusan ku neefsanin oo loola jeedo qofka hadduu cabitaan cabaa sharaab hadduu cabaa hadduu rabo inuu neefsado isagoo biyihii caba yuusan ku dhex neefsanin maya ha iska wareejiyo bannaanka ha ku neefsado haddana cabitaankii mar labaad ha ku laabto laakiin isagoo haaya cabitaankii oo caba weelka dhexdiisa yuusan ku neefsanin caafimaad ahaan ma wanaagsana diinku marka waa shaamil walaa yatanafas filinaay weelka dhexdiisa yuusan ku neefsanin can abi hurayra xadiiska sagaaliyo tobnaad can abi hurayrata can اnabiy sala اllahu calayhi wacala aalihi wasalam abuu hureyre nabigu wuxuu ka wariyey anna rajula ninbaa ra'aa wuxuu arkay kelban ey ya'kulu oo cuna aharaa caro min alcadashi on dartiis aharaa waa carada ninbaa wuxuu arkay aan idhaahdee ey aada u ooman oonkaasi marka wuxuu ku kalifay caro qoyan inuu cuno caradan marka uu cunahay waa caro xoogaa qoyan oo ceel agaarihiis meelahaasay ahayd ceelkiina biyihii kama soo darsan karo waan ooman yahay ra'aa wuxuu arkay kalbaneeya kulu oo cuna ahara caro min alcadashi oon darteed fa akhada rajulu ninkiibaa wuxuu qaatay khufahu khufkiisii ayuu qaatay khufku waa iskaalshada oo maqaar ah iskaalshadan kobaha loo isticmaalo oo maqaar ah midaan khuf lama dhaho ayada jawra baa la yidhaahdaa laakiin khufku waa midaas oo maqaara sida iskaalshadu dheertahayna uma dheer ayadu way gaaban tahay anqowga ma dhaafsiisna marka dhulalka qaboobayaashaha laga isticmaalaho dhulalkaas qaboobaha haddii gacmaha iyo lugaha aadan wax gashanin waa ku dildilaacayaan qabowga dartiis dhiiga qofka ka imaana marka khufkaasaa la gashadaa qabowgaana la ysaga ilaaliyaa gacmahana waxbaa la gashadaa marka ninkii wuxuu qaaday khufkiisii waa maqaar haddee biyaha iyo waxa dhan caadi baa loogu soo qaadi karaa qufahu qufkiisii buu qaaday fajacala wuxuu gudagalay yaqrifu lahu eyga inuu ugu soo daro bihi qufka eygii ayuu biyo usoo dhaaminaa wuxuu ugu soo dhaaminaana waa kufkiisii ceelka intuu galay ayuu kufka biyo ka soo buuxiy ayuu eyga u keenaa xataa ruwaahu ilaa uu dherjiyey haddii qofku waxa uu ka dhergay ay cunto ay tahay shabica aa lahaa haddii laakiin waxa uu ka dhergay ay cabitaan ama biyo yihiin rawiya aa la yidhaahdaa wuu cokanaaday xataa arwaahu marka ilaa uu dherjiyey oo biyihii uu ka dherjiyey waa fashakara allaahu lahu ilaahay baa ninkii u mahad celiyey fashakara allahu ilaahay baa wuxuu u mahad celiyey lahu rajulkii faadkhalahu ljannata ilaahay jannaduu geliyey ninkaas bahiimadan ixsaanka ninkaasi uu sameeyey iyo naxariista uu sameeyey baa ilaahay janno ku geliyey qofka mu'minka marka waa inuu raxiim yahay oo uu naxariis badan yahay xayawaanaadkaas iyo bahaa'imtaas iyo oo dhibaataysan waa inuu qofku u naxariisto intuu awoodo waxaa kaloo nabiga ka sugnaatay sala allahu calayh wacala aalihi wasalam haweeney zaaniyad ahayd oo reer banu israa'iil ayadana sidaanoo kale inay jannada ay ku gashay ey ooman oo ay waraabiday ceel ay ka waraabiday saasay jannada ay ku gashay nabiga sala allahu calayh wacala salam waxaa la weydiiyey oo bahaa-imta noocaas haddaan ixsaan u samayno ma ajiraan ka helayna markaasuu wuxuu yidhi fii kulli kabidin radbin ajrun beer kasta oo qoyan ajiraa laga helaa marba haddii shaygani noolo uu yahay ixsaan haddaa u samaydo ajiraa ka hele eygaas ixsaanka loo sameeyo ajiraa laga hela haddaba hadiga nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam iyo sharciga wuxuu yahay shayga xayawaanka ah inaan la dhibaataynin hadduusan isagu wax dhibaynin hadduusan isagu uusan ahayn mid wax dhiba inaan la dhibaataynin eygu hadduusan waxba dhibayn inaan la dhibaataynin mukulaashu haddaysan waxba dhibayn inaan la dhibaataynin quraanjadu haddaysan waxba dhibayn inaan la dhibaataynin laakiin mushkiladdaa waxay tahay haddii la arko xayawaan meel iska socda in la dilo ama dhagax loo qaato ama la eriyo oo maanta dhan la ceyrina wuxuu qofka qabana male waana mushkilo waxaa sugnaatay nebiyullaahi sulaymaan ilaahay inuu canaantay quraanjo uu laayay intuu degay geed hoostiis baa quraanjo qaniintay markaasuu wuxuu yihi geedkan quraanjada ku jirto o dhan hala guba iyadii geedkan laisla gubay ilaahay waa canaantay ilaahay wuxuu yihi midii ku qaniintay keliya maxaa u dili weysay ummad dhan oo ilaahay u tasbiixsanaya baa layday nebi sulaymaan ilahay saas ku leeyahay ila ilahi wuxuu leey wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum wax ma jiraan aan ilaahay u tasbiixsanayn quraanjadaas ilahay bay u tasbiixsaneen maxaa loo dilaa marka maxay dadka qabtaa waa makhluuq ilaahay u abuuray xikmad loo abuuray baa jirta waxa nafta loo geliyey waa xikmad ilaahay uu ugu talagalay adduunyada inay ku joogto marka in cayaar cayaar iyo bilaash loo dila sax maaha can caaishata xadiiska labaatanaad can caaishata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wacala ali wasalam qaala wuxuu yidhi idaa nacasa axadukum qofkiin hadduu gamaayoodo wahuwa yusallii asoo tukana haddii gamaayo ay qabato falyarqud ha iska seexdo xataa yadhaba canhu nnowmu ilaa hurdadu ay ka tagto xadiiska wuxuu ka hadlaa qofka salaatuleylka tukanaa asagoo salaatuleyl tukanaa hadday hurda qabato nabigu wuxuu le ha iska seexdo laakiin hadduu yidhahdo maya salaatuleylan tukana iyadoo hurda ay haydo caawo dhan waa soo jeeda uu yidhaahdo waxaa qabsanaya xadiiskii aan soo marnay oo xadiiskii abu hurayra إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه haddii diinka aad tiraahdo waa la legdamo diinku marka dambe waa ka adkaana diinku marka waa fudayd salaada habeenkii qayb kamida tuka qayb kamidana iska seexo idaa nacasa axadukum qofkiin hadduu gamaayoodo wahuwa yusallii asoo tukana falyarqud ha iska seexdo xataa yadhaba canhu nowm ilaa hurdada ay ka tagto markaas kadib isagoo nashid ah hadduu rabo salaaddii ha tukado fa ina axadakum qofkiin idaa sallaa hadduu tukado wa huwa naacisun isagoo gamaayoona hadduu yidhaahdo waa tukana laa yadrii ma yaqaano lacalahu waxaa dhici karta yastakfiru inuu ilaahay dembi dhaaf weydiiso is yidhaahdo fayasuba nafsahu naftiisa uu habaaraa dhici karta ilaan wuxuu ku hadlaa isma oga gamaayahayda inuu yidhaahdaa laga yaabaa ilaahay bari ilaahu ii dembi dhaaf meeshii uu ka dhihi lahaa inuu ilaahu ha ii dembi dhaafin saacatulijaaba inuu kusoo aadaa dhici karta inuu ishabaaro oo habaarkaas loo qabto ilaan habeenkii waxaa ka mid a saacad ilaahay qofka wuxuu weydiisto ilaahay uu siinaa saacaddaas inuu kusoo aadaa dhici karta fain axadakum qofkiin marka waa sabab sababta nabigu uu leeyahay maxay tahay haddii gamaayo qofkiin ay qabataa iska seexdo fain axadakum qofkiin idaa salla hadduu tukado wa huwa naacisuna soo gamaayoona laa yadrii ma yaqaano lacalahu waxaa dhici karta yastakfiru dembi dhaaf weydiisto inuu is yidhaahdo fayasuba nafsahu naftiisa uu habaaro saasaa dhici karta xadiiska koob iyo labaatanaad can caaishata annaha kaanat caaisha waxaa laga wariyey annaha kaana inay taqsilu lmaniya manida inay dhiqi jirtay min thawbi nabiy sala allahu alay slm nabiga maradiisa uma araahu fiihi araahu manidii baan waxaan ku arki jiray fiihi thawbka dhexdiisa buqcatan ayadoo bar ah oo buqacan ama iyadoo barabara ah wa fii riwaayatin ukhraa buqacan buqacan ayagoo barabara ah xadiiskan wuxuu muujinaa nabiga sala allahu calayh waala aalihi wasalam zuhdiga adduunyada uu ku noolaa iyo adduunyadan inuusan nabigu isku dheereynin sala allahu calayh waala wasalam maradaas nabigu loo dhaqaa waxaa dhici karta mid kale uu ku bedeshay inuusan haysan intaas loo dhaqaa gurigiisu uu iska joogo hadhowdii middii ay wax ka gaareen oo loo dhaqay ayadoo waxay leedahay caaisha ayadoo qoyanuu salaaddii ku aadi jiray oo barabarihii ay ku yaallaan qoyaanka meelihii laga dhaqay barabar ay noqonayaan qoyaankaas ayagoo ku yaallaan buu nabigu sala allahu calayh waala salam masaajidka uu aadi jiray sidaasuu nabigu marka magaala uu uga tegay adduunyada annaha ayadu kaana waxay taqsilu lmaniya manidii inay dhiqi jirtay min thawbi nabiyi sala allahu alay sl nabiga maradiisa culammada marka agtarkoodu waxay qabaan manidu inaysan ahayn nijaas inaysan ahayn laakiin dhiqitaankeedu uu yahay min baabi nadaafa nadiifin baa loola jeedaa maahane ma aha nijaas ma aha waa sida culimmadu u badiyen saasaana raajix ah min thawbi nabiy sala allahu calayh wasalam uma araahu kadibna maridaan waxaan ku arki jira fiihi marada dhexdeedaan ku arki jira thawbka dhex damiirka wuxuu laabanaa thawbka buqcatan hal bar isagoo ah oo buqacan ama isagoo barabara ah albuqac waa jamcu buqca wa fii riwaayati ukhraa riwaayad kale waxaa ku jirtay buqacan buqacan ayagoo barabara ah baan ku arki jiray inay tiri caaisha radia allahu canha xadiiska labiy labaatanaad can caaishata radia allahu canha qaalad waxay tihi kaanat ixdaanaa midana waxay ahayd taxiidu in xayd uu ku dhici jiray haweeney anaga naga mid ayaa xayd ku dhici jiray uma taqridu dama dhiigga ayay ka jari jirtay min thawbiha maradeeda cinda tuhrihaa markay daahir noqoto qardiga waxaa loola jeedaa inay soo ciddida intay qaadato inay ciddida ku goydo wixii marada ka gaaray kaanad ixdaanaa midana waxay taxiidu inay xayd uma taqridu dama dhiig ayay ka jari jirtay min sababiha maradeeda cinda duhriha markay daahir noqoto fataqsilu haddana waa ay dhiqi jirtay wa tandaxu calaa saa'irihi marada inteeda kalena biyo ayay ku firfirli jirtay uma tusallii fiihi kadibna waa ku tukan jirtay caaisha radi allahu canha sidoo kale xadiiskan waxay ku tilmaameen saxaabiyaadkii nabiga la noolaa sala allahu alay slam zuhdigay ku noolaayeen maradaas intay dhaqdaan bay haddana salaadda ku tukan jireen waxaa marka culimmadu ay isku raacsan yihiin damul xayd haddii uu marada gaaro inuu nijaas yahay lagama maarmaana ay tahay in la dhaqo waana masale la isku raacsan yahay ee wax khilaafa kama taagno damul xayd inuu nijaas yahay meeshii marka uu gaaray inta laga jaro ayaa kadib la dhiqi jiray dayb marada inteeda kale biyaha in lagu firdhiyaa ma waajiba maya meeshii ay wax ka gaareen haddii laga dhaqo inta kale waa la yskaga tukan karaa laakiin inta kale waxaa biyaha loogu firdhinaa xoogaa qofku un qalbigiisa ugu dego ujeeddadu sidaasay ahayd maahane ee waajib maa qofku inuu sidaas yeelo watandaxu calaa saa'irihi inta kalena biyo ayay ku firdhi jirtay uma tusallii fiihi kadibna waa ay ku tukan jirtay caaisho radia allahu canha ama haweeneydaas oo marada xaydku ka gaaree wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed wala saxbi wslam halkaasa noo joogo